wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka bulogaduud oo kamida deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka hirgelisay xarun loogu talagalay in wax lagu baro haweenka aan horey u helin fursadaha waxbarashada ee deegaankaas ku nool wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwa cadar ismaaciil cabdulaahi oo booqasho shaqo ku tagtay deegaanka bulogaduud ayaa sheegtay in la ballaarinayo dhismaha xarunta ay wasaaraddu ka hirgelisay deegaankaas taas oo haweenka lagu bari doono farsamada gacanta dhanka kale wasiire cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa bulshada deegaanka buloguduud la wadaagtay fariin wacyigelin ah oo ah in la joojiyo gudniinka fircooniga ah oo lagu sameeyo gabdhaha kaas oo dhibaato u geysta xarun baan ka samaynay halkan waad ka waraysaan guddoomiyaha wuu og yahay oo haweenka reer buulogaduud loo diyaariyey xaruntaas waan u maqannahay waan soo weyneyn doonaa wax baan ku soo dari doonaa haweenka aan waxbarashada helin oo reer buulogaduud oo aan ka weynaaday waxbarashada waxbarashadii dadbaneed baan u keenaynaa tii farsamada gacantaan u keenaynaa harqaamadii baan keeni doonaa siday cilaanka iyo farshaxanka ee haweenku u baahan yihiin loo bari lahaa baan u keenaynaa ayagana waan u maqannahay haweenka reer buulogaduud waxaanu wacyigelin ka wadnaa gudniinka xun oo islaamka uu diiday oo fircooniga ah bal fiiri waxaa la yidhi waa fircoon fircoon ilaahay meeshuu dhigay waa garanaynaa wax fiican maaha waxaan rabnaa sunnatu rasuulo sunnadii ilaahay u ogolaaday oo rasuulkeenana uu ogol yahay inaad gabdhihiina marisaan waa loo dhiigbaxay waa lagu dhintay gabdho badan baa maxay eday dhibaato ku soo gaartay gabdho badan baan dhali karin markii waxaas lagu sameeyo cudurraa laga qaaday arintaas markii culimmadii loo bandhigay oo diinta islaamka loo bandhigay waxaa la yidhi ninkii waxaa sameeya waxaa lagu leeyahay gabadha magteeda ilaahay wuu xarimay wuxuu anaga islaam baan nahay boqolkiiba boqol wuxuu islaamka ogol yahay keliya aan ku ekaano taas waa qodob waxaan kaloo wacyigelin ka wadnaa inkastoo dad dhaqan leh oo islaam oo diin leh aad tihiin haddana ina gabdhaha lagu tacdinin dadka waayeelkaa loo naxo haweenka loo naxo haweenka aan la furin waxay soomaalidu ku mahmahdaa ninaysan xusulkiisa ilin buuxinin reer ma dhaqo reeraheen inay burburayaan oo furniinku uu nagu badan yahay oo wax yar oo macno lahayn reeraheena iyo qoysaskeena ay ku baaba'ayaan ayaa noo caddaatay saa darteed waxaa la rabaa in laisu dulqaato haddaad qoyska sharaf u yeeshid ood qoyskaaga ku adkaatid ood si fiican u dhaqatid waxaad dhistay dowlad baad dhistay masaajid baad dhistay waxaad tahay nin ka soo baxay ballantii uu qaaday xarunta ay wasaaraddu ka hirgelisay deegaanka bulogaduud ee ujeedkeedu yahay in haweenka lagu baro qeybaha kala duwan ee farsamada gacanta sidoo kalena haweenka deegaankaasi ay ku shaqeeyaan ayaa ah mid wax badan ka taraysa baahida ay haweenku u qabeen in ay helaan xarun ay haweenku leeyihiin islamarkaana ay wax ku bartaan